الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة فكيف إذا تخاذلنا بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacana wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna andalus bodkasti oo aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga al andalus barnaamijkeenna waxaa maanta marti inoogu ah oo nagala qaybgelaya injineer xuseen xaaji cabdi xasan awgaab injineera kusoo dhowow idaacadda islaamiga al andalus iyo barnaamijka andalus bodkast wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan ku dhaweedaa insha allahu tacaala waa tahay injineere halkan su-aalo badan baa inoo yaallaa oo dabcan aan doonayno inaan wax badan kaa weydiinno dhacdooyinkan iyo arrimahanna waa arrimo aad goobjoog u ahayd islamarkaana aan rajeynayno inay dadku wax badan ka ogaan doonaan marka hore waxaad warbixin kooban naga siisaa injineer awgaab noloshaada inooga warbixi si aan u ogaano shakhsiyadda qofka inoo waramaya bismillaah alxamdu lilaah wasalaatu wasalaam calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbi wasalam dhammaan dadkii dhegeysanaya waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib ninka hadlayo waa xuseen xaaji cabdi xasan oo naanaysus tahay awgaab
waa tahay
alxamdulilaah waa ninka idin hadlayo waa ninka insha allahu tacaala intii insha allah ilaa i karsiiyo oo karaankeen waan ka jawaabi doonaa insha allah bal waxaad wax nooga taabataa aqoontaadii waxbarasho tan injineernimada siday kugu baxday maasha allah waa injineerinimadu sideed waxawaaye dhowr face bay leedahay midna aqoon jaamacadeed waay oo jaamacad looga soo baxo waa garta midna waa aqoon waxqabad ama waxbarasho oo caadi ah teedu waa ti jaamacadaha ma waa tii caadiga waayo waa garta oo itus itaabsiga ahayd oo ma waxaa jira injineer aan jaamacad ka soo bixin haa waxaa ka mid ah injineer xuseen xaaji cabdi xasan annaga iska dhaafay aabbahayga injineer oo maanta jaamacadeed meheen waa injineerka guud ee gobolka shabeellada hoos u ahaan jira waa garta oo ay taariikhda qortay waa tahay xaggee marka xirfadan injineernimada xaggee ku baratay xirfadan asal waa nin naata noqojuuta ama ku dhashtay marka caddey marka ayaana kasoo bartay aan ku bartay wax ku bartay aabbahay baa gacanjariisaan ahaa alxamdulilaah ilaa adigoo waxqabadkeyga dalka iyo dowlada waa gaaray oo soo shaqeys xirfadaas waa tahay xilligii dowladdii dhexe ee maxamed siyaad barre ilaa burburkii maxaad ka shaqayn jirtay
sideedaba markaan soo duuduubay waxbarashada iskooliga fama ayaan ku dhacay waana dhaafay iskoolka dugsi sare waa garta dugsi hoos waan dhammaystay kadibna iskuulkee dhigan jirta dugsi sare
waa iskuulkee iskuulka aziilaan kasoo bilaawilba aziila aziila waxaa la dhahaa meesha caruurta yar lagu barbaarsho ayaan kaga soo bilaabay waa tahay aziila kadib kagaaska koowaad labaad saddex afar shanaad lixaad toddobaad sideedaad fom ayaan u gudbay waa garta foomwanaa marka ku dhacay waa garta tuu waa gaari waaya maxaa u sabab ahaa waa cayaal balooni aan iska ahaan jiray imise jir ahayd markaas balooniga agteeda aad ugu weynaa waqti badanna aan gelin jirnay da'daadu imise ahayd markaas waa nin iska yaraan ahaa adiga een, ilaa iyo toban iyo sideed toban toban oo kale aan ahaa haa waa garta meelaasaan jiray
waaya marka dowladdii maxamed siyaad barre iyo kadib markay burburtay shaqadaadu maxay ahayd xaggee fariisin ku ahayd oo aad ku sugneed maxaa qaban jirtay
Een, alxamdulilaah waxbarashadeeda guud ahaan aniga aabbahay ororsanaysa ay dhalay Mhm.
maadaama injineer oo maanta oo gobolka shabeellada hoos uu ahaa asagayaan la shaqayn jiray gacanyaar uu ahaa Mhm.
meeshaan xirfadda ka bartay aana ku shaqaysan jiray Een, kusoo kuna soo gaaray xilligan hadda aan jiro waayahay kadib een, xarakada mujaahidiinta al-shabaab baad ku soo biirtay injineere xaggee kaga soo biirtay maxaa sabab u ahaa inaad mujaahidiinta een, safkooda ku soo biirto bal arrintaa nooga waran alxamdulilaah markii oo ilaahay subxaana wa tacaala oo aan diinkiisa wax uunka fahmay oo aan fahmay wax maanta nolol oo lagu ceesho lagu macaasho lagu noolaada ay tahay in ilaahay subxana wa tacaala kitaabkiisa shareecan manhaj lagu dhaqmo markaas aan qalbigeyga iyo qulubteyda dhan xoog waxaan saari jiray sideen yahow ilaahay subxaana wa tacaala sharcigii uu noo soo dejiyey ummaddan looga dhaqaa anoo fikirkeyga taa aada ugu weynaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu soo saaray oo maanta ka soo sarag oo maanta u dagaalamaya in ilaahay subxaana diinkiisa shareeca uu noqdo wax kala dhanba laga tirtiro
waa garta waxa dhacay waa wax macruuf oo ay oo maanta oo macruuf oo ummadda soomaalida aad ay ugu dhagsan yihiin wixii dhacay ayaa alxamdulilaah rag maanta ragna hadda ilaahay subxaana ogolaaday oo shahaada siiyey iyo rag hadda nool nafta ku jirtabo oo ka mid ah xaragta shacab mujaahidiin ayaa ii yimid
xaggee ku sugnayd markaas magaalada markacadey waa garta
raggii oo dadaalkeyga iyo orodkeyga ka warhayay ayaa ii yimid waxaa dhanihow waxaan kaa rabnaa inaad ilaahay subxaana wa tacaala dartiis nagala sh- oo nagala shaqayso waxaan u socon wax kale maahan in ummaddan dullunka iyo dulmiga ka batay oo isdhammaynaysa oon ilaahay subxaana wa tacaala dartiis ugu shaqayno oon kitaabkii alla subxaana wa tacaala uu soo dejiyey sharciga oon dhigno waa garta ee intaasaan niyow kaa codsanaynaa waa garta
markaasaan dhahay dhimanyahow waxaan isleeyahay warkaan hadda aad dhahdeen dhegaheyga ku soo dhacay horeyna uma soo dhicin nin oo maanta kaana si badan malamba isleeyahay galabtan nimanyahow annaga iyo nafteydii iyo wixii annaga i hoos imaadabo insha allahu tacaalaa ilaahay waxaan qabarayaa warkaan hadda aad i dhahdeen aqbal ijaaba waaye gadaalna wax ma imi jiro raggii alxamdulilaah ragna ilaahaa doortay markaasaan isla soo qaadnay shaqooyin badan ay ii direen oo aan gobolka soo qabtay waayahay shaqooyinka waa u imaan doonaa markaa ragga ay ku yimaadeen mujaahidiintaa si toosa ugu soo biirtay si toosaan ooga soo biiray waa garta markaasaa hadduu ilaahay ku roon yahay
Bal- shirka koowaad guriguu ka dhacay ka lamaadna xamaruu ka dhacay markaasaa alxamdulilah si toosaan isku waafaqnay wada shaqayntii yaa noo bilaabatay waayahay een injineere bal waxaad nooga warantaa wadcigu siduu ahaa magaalada marka oo jihaadka aad kaga biirtay xilligii jihaadka aad soo aadaysay magaaladu sidee ahayd yaase maamulayay ee bal- Magaalada- xilligaas eh.
dhibaatooyin fara badan ayaa ka taagnaa oo hadda markaasna hoggaan ahaan waxaa hogaaminayay nin la dhihi jiray yuusuf maxamed siyaad ama cinna cadde loo yaqiinay ninkaas ayaa xukumi jiray waxyaalo badan oo maanta ummadda uu uu ku- kaga tuntay oo rafaad badan uu ka- oo iskugu dhacnay oon si walba ula hadlay oo hadda uu amarku soo bixiyay hala soo qabto oo madaxa laga jaro awgaab ayaa jira ma adigu ku leeh haa waa garta oo maxaa isku maagteen wax kale ma ahee dulmiga uu me- arada ka waday uu ka shaqaynayay ayaa rag badan oo culum ah oo hortegaysay aan ku jiray warkii aan meesha ka cadcadeeyey marka waa garta intaas uu qabsaday
marka dhibaatada ugu weyn ee indhacade uu ku hayay dadka magaalada marka maxaa ka mid ah oo waxaad nooga sheegi kartaa haddaan hal arin lee kasoo taabto inta kale waxaa dadka igaa dhammaystiri doonaane waa garta nin la yaqaano macruuf ah dictor boholey ciidankiisaa dilay si u garaacayna uu dhintay waa garta dictor macruuf ah ummadda u miciini jiray oo maanta la yaqaano dictor boholey la dhihi jiray oo asalkiisna kismaayo aagaas nooga imaaday oo reer marka dha- dhammaystiran aan ahayn dictoorkii gurigiisaa loogu tegay waxaa la yidhi lacag keen guri walba lacag baa laga qaadaya waa garta guri walbo lacag a laga qaadaya lacagti keen dictoorki waa jiifay gabadhiisa waxay tiri aabbaa hurdooya intuu ka soo kacayo suga gabadhii garaacid ku bilaabeen waa garta markay gabadhi garaacid ku bilaabeen odagii buuqii ku soo kaca duu yimid asagay bila dhaceen haddana waa garta odayga marka calooshaana wax uu yiilay bormiya waxay yihiin ay buut iyo wax u qurufteen meeshuu ku nafwaayey meesha ku dhinta ku dhintay isla markii waa garta marka iyo dhacdooyin fara badan aad kow ilamaan soo dhigi karin waaye laakiin waxyaalaha uu aad ummadda u kacshay ay kowka yihiin waxyaalaha kale uu samayn jirin waa iska macruuf ina cadde oo ummadda ka uu mid ku ah?
dulmin jiray waxaa ka mid ah lacagahan had uu ummadda ka qaadi jiray oo xoog hoog aan kurug looga qaadi jiray oo qofkii diyada la xiri jiray gurigaaga aad leedahay ma siixinaysa cabsi darteed aad kaga tegaysaa ka dhici jirtay dhulka beereed badan oo fara badan oo saasoo kale khasabs lacagta uu qaadi jiray adiga waxyaalaha uu sameeyey wax maanta kow ila aanaan dhihi karin waaye wax dhow ma aha xisaabteeda meel bay jirtaa insha allahu tacaala waa garta Een, waxaad tilmaamtay inaad u tagteen rag adiga aad ka mid tahay Waan ka mid maxaad tahay- kala kulantay waxaan kala kulannay waxay yidhaahdaan dadka een, qowda maqashii waxna u qaban oo macnaheedu yahay anigaa ku filan anigaa yel anigaa yel oo been ah waxba aan ka jirin Een, waxyaalaha ugu weynu maanta lagala kulmayna waxaa ka mid ahaa iskool oo ay xakumaysay gabar la dhihi jiray sterlin cabdicaruush iskoolaadka ay xakumi jirtay oo xarun weyn ku lahayd marka oo kosofa la yidhaahdo oo ay hay-adaha ku ilaashan jirtay iskool alxarameyn la yidhaahdo ayaa nin joogo marcad la dhihi jiray oo maamulka ahaa wuxuu amar ku baxshay inaan xijaabka lala imaan karin iskoolka gabdhihii oo ayagoo xijaaban guri- kuwa guriga kasoo bixi jiray markay imaanaya iskoolka bac bay wataan bacdaasi guraan xijaabkii ayadoo xabadkeeda furay xaba xijaablaan bay madrasada geleen marka arrintii aan ka gelinay aan kastoo aan- yaa go-aankaa soo rogay marka hore go-aanka waxaa sooray asaga yuusuf maxamed saad incadde waa garta asagoo markaas hay-addaas amar ku siinay naftiisa la amray asaab la amray amarkiiyuu qaatay markaasuu markaa aan tagnay waana hoosaabiyey Een, ma dhici karto aniga nin yeelaya mihi anigoo nool in xijaab la la dhigo sidaa markaas warkiis wixii ka dambeeyey waa lala soo jahroo galay gabadhii maanta xijaab magaalada iyadoo ku socda la arko iskoolka laga raacdiinaya waa garta ilaa aan talaabada labaad ka qaadayno ahayd annagoo dhammaan wixii oo dhallinyaro joogay magaalada laysku soo baxay magaalada kastoo isku soo bax gaaban aan ka dhigno Een, waxaa la joojiyey gabadha iskoolka gudihiisa inay xijaab la-aan ku soo gasho laakiin bannaanka inay kula socon karto wax kale aan aan qabanan karin kasi weyne markaas arrimihii oo dhammaystiran aan mujaahidiinta u soo gudbiyey oo markaas hoolaha oo hoos loos- loo- hoos- loo wadwaday ninkan waa la soo canaantay Een, wax yaru kastoor culays ka qaaday oo ahaa qaar iskoolaad ka mid ahna waxaa la yiri waa lala- waa lala geli karaa xijaabka ee gabdhaha ku soo aadi karaan qaarna sidooday ku adkaysteen
waa garta iskoolaadka oo ay gacanta ku hayso sida oo gabadhan sterlin oo kale waxaa kalena dana dhacday qol kale la yidhaahdo swiss kaalmo oo iidan heed ahaa naag oo magda la dhihi jiray ninka nuur sheekh doonal la dhihi jiray nuur magda la dhihi jireen naagtaasaa waxay keentay maamin iskool waxaa la keenay hadiyadooyin hadiyadaas la keeni doono waxaa ka mid ah een, calaamada krishtan
waa garta
kitaabo baybal ah iyo nanac midna waa macyahayoo waxaa ku qoran ciise midna xaraar waayo maxameda ku qoran iskoolaadka marka waa loo wada qaybshay ilaa hal iskool inta kale waa la wada qaatay iskoolka qaatay oo warka noo soo gudbin doono qoladaan ahla sheekh la dhihi jira sheekh saalim la dhihi jiro marka ah aa mudirkeeda ah iskoolka waa fiirshay wuxuu akhriyey wuxuu yidhi maya waxaan aniga inaan leehay iyo meel waxa ku lama keeni karo n intaas waxay noo noqotay inta kale wax sheegaa ma weynay laakiin ninkaas odagaa noo wacay wadaadadeenii noo sheegay wuxuu yidhi arrinkaasaa dhacay aniga waa diidnay laakiin meelaha kale waa la qaatay meelaha kalean wareegnay saasaa loo wada qaatay markaas hadda waanu rag badanaas aruurnay u tagnay ninkii wuxuu yidhi haddii waayo iskoolaadka oo oo oo sweden ayay nooga imaadeen saas darteed aan aniga hadiyada u gudbini waxaana meesha sweden ma aha
waa garta meeshaan soomaali waaye markayna ka tahay nimankaas iyo anagana wax isima iskumaleynin sheekhna kumaleynin wax alaab aad keenteenoo dhanba noo tirada noo sheega hadda iskoolaadka aad geysa anaga soo qaadayna ma sheegayna abbaar aan isku haysana doodeen indhacadda waa gaartay waxna waa noo qaban waaye waxna waa noo qaban waaye wixii markii dambe dadka odayaashii macalimiin dugsiyadii waxbaadan tashkiilin siyaa ummaddii looga qaadqaaday ilmihii inaysan cunin isticmaalna guryaha ku haysanin laakiin waxyaalaha ay maanta hay-adaha al-aana ay rabaan inay qabtaan ama ayna ku dhex jiraan intaa idinka daran waa hadda aan sheegino in ummaddii gaalnimo gacanta loo gelisho oo dhinac walba loo soo maro waa tahay n xarakada mujaahidiinta al-shabaab markii aad ku soo biirtay injineere hoolihii lagu idmaday maxaa ka mid ahaa
alxamdulilaah horta kow markaan oo raggii camalka isku faagnay oo howlihii anaga leediray markoo intaan gobolka qaban aan la qaban shaqooyin gaagaab ayaa leediri jiray oo xaaladaha oo jira aan warbixinka keeno alxamdulilah waxbadan ilaah waanu guuleeyey markii gobolka lasoo lasoo galay oo gobolka laxaslii la qabtayna shaqada anaga kow la idmaday waxay ahayd arrimaha bulshada waa garta arrimaha bulshadaan ka shaqayn jiray muddo waxaa arrimaha bulshada muddo wado kadib waxaa lay soo gudbiyey maktabka maaliga
waa tahay maktabka maaliga aan la shaqayn jiray howlo badan oo hadda haddii ilaahay ku reehay aan kaga shaqeeyey howlihii kale oo oo taarig ah soo zaa'id soo noqdana gobolka waa ka qaban jiray waaya n howlihii shaqo ee aad qabateen ama injineer adiga aad qabatay xilligii la haystay magaalooyinka waaweyn oo marka ay ka mid ahayd maxaad nooga sheegi kartaa iyo muqdisho iyo magaalooyinkii kaleba
reer gobolaan ahaa waxyaala aan soo qabanay waxaa ka mid ahaa waxqabadkii bulshada sida buundooyin aad u fara badan oo laga soo bilaabo degmada marko ilaa iyo baraawo oo aan wax kaga qabanay degmada marko bad iyo buur bay udhexaysaa baraawan sidoo kale marka roobka hadduu imaado buurahaas waxaa ka soo daadanaa biyo oo ciid wato oo guryo galaayo oo wax badan baabi'inayo wadooyin baabi'inayo waxaan dhici jirtay in wadooyinka kore sida haddaan ka soo bilaabo baraawo oo kale baraawo dalcad ayaa loogu soo dega bareesaa loogu soo dega goday ku jirtaa dalcaddaas bohol waxaa ku taalay oo loo yaqaano loogaanka ilaad loo yaqaano bohoshaas ayaa go'day nin baawur markaas soo gatay shandadiyeeshi soo gatay oo reer baraawo ah oo buula ka soo baxay baraawo soo geli rabo asaga iyo wiilkiis godkii ku dhaceen shandadiyeeshii godkii ku dhaceen waa ku dhinteen neef geel oo raadis la daalay waxaa layidhi asagoo meesha bohosha geel geed ku yaala wax inuu ka daaqaro hungurihaayo wuu ka faniinay geelkii meeshuu ku jajabay ku burburay mar danbaa la ogaaday waa garta marka dadkii oo xaalad dhibaataas oo meesha markay ka dhacday ay arkeen dadkii waxay dheheen wax alla noo qabta meeshaan alxamdulilah xoog baa lasugu geeyey meeshii buundadii waan dhisnay biyihii hadday imaadaan si tartiib oo taraarxan hoos u tagaanaan u samaynay waana xilliga xilligaas xilligaas oo xaaladda ay saas u adkeed waa kow- kowdii waay taariikh ahaan bilow bilow ahaan waa taariikh ahaan kulley waxa waay waa xilligii markaas hadda taarikhda waxaad ka heli kartaa marka gobolka lasoo galay oo hadday badato bilooyinka kadib waay alxamdulilaah taas waa noo qabsoontay waxaa noo qabsoon xaafadahan kale oo magaalada baraawo saasay biyaha idan ugu goon jireen dhowr buundaan saarsaarnay waxaa kaloo ka mid ah buunda oo meel kaloo loo yaqaano markii oo embares laga soo baxo oo dhinacan oo oo kuunya xaggeeda lasoo aado waxaa ka go'day bahol weyn oo enetaree macal rumoorkiisa jubdhaha iidan hal mar hal mar enetaree macal rumoorkiisa waa garta ayaa iidanka Bu- buurcalow alla buurcalow magacaasay leedahay meesha buurcalow dhibkaasaa ka dhacay markaasaa gobolka laga soo amray aan imaaday aan wax ka qabtay iidan bahoshii saas u weyneyd waan duugnay geesaha dhismaan gelinin dhaxyaan dhismaan gelinay waan habeynay alxamdulilaah ilaa al'aan way shaqaysaa waa garta ilaa al'aan wax dhismihii qabata ah, oo dayactirka aad ku xarakada oo samaysan xarakada qabatay ilaa dhan waa shaqaysaa waa tahay alxamdulilah ilaa oo mahadinaynaa waaye marka waa degmada baraawe waxaad aadaa degmada marko waa garta degmada marko iyo ceel jaale dhexdooda waxaa ka baxday bahol waalan idan xil roob uu day bahooshaas markay marka biyaha soo maraan horteeda waxaa haaman waaweyn oo looga talagalay shidaalka in lagu keediyo haamankaasna baddaa xigta bas waa waxaa dhacday xili hore baabuur cid reer bujeetliina ay leeyihiin oo waddaas ku socdo biyaha inay ku imaadeen uu meesha dhiiqada galay biyi inay kusoo xoog bateen oo badda ku rideen baabuur weyn badda ay ku rideen marka meesha eedeed way go'day markay go'day xarakadii waxay amar ay usiis in wax qabto alxamdulilah ilaahay waafajiyey meesha buunda dheer laamiga laan ka korkacnay macnaa meesha bohol waay laamiga cabirkiisan korkacnay kor aan geenay saddex mitir saddex mitir aan shubnay aan habeynay ilaa aan oo dhisantay alxamdulilah buunda la fuulay laga sii degaayo waay biyaha dhiiqo wixii imaadana hoostiisii maran baday saska ku aadaan magaalada markaan soo galnana waxaan ka bilaabnay meel oo oo hadda degada albaabkeeda galbeed degada albaabkeeda galbeed laamiga hoos buundaa mari jirtay oo buundooyinka la sameeye ah hoosee maraysi dhiiqada oo dooxa keeno baddaysaas ku geli jireen waa xermeen marka muddana lama taaban dhiiqadii imaadda marka buunday soo kormari jireen wixii koryaalna waa haaqi jireen hadday roob jireen ma la ma la isku socon jirin magaalada xaafadan horseed ama buulajaan loo yaqaan iyo magaalada gudeed dadka ma socon jirin roobka waa la kala xirmi jirin iyadoo dhiiqaas loo- looga baqayo alxamdulilah meeshii waa sifeenay rag baan gelinay waa la carbaxshay ilaa ay badda dhiiqadii soo gashii toos badda u aadaysi waxqabadka oo xarakada oo maanta ay qabad magaalada marka ka mid tahay markaan soo dhaafno buund bilan buund la yiraahdo oo idan koor ku taalo idan saasay go'day waa rafaaday idan waa samaynay xagee ku taallaa buundadaas bilan waxaa waaye xaafid ruusi markii oo abasiwi la gelayo meeshay ku taala idan meeshay ku taala alxamdulilah idan waa inoo shaqaysaa la'aan wax dhibdhan kama taagno marka waxqabadka magaalada marko waa
Waa- intaas waa intaas iyo biyahaas badan oo dooxa dooxa weynoo biyaha keeno oo magaalada kor ka baro oo gees laga bilaabo ilaa dhinac buundada weyn oo nation lagu geeyo oo aydan wax ka qabanin nadiifinay rag la gelishay shaqaale la geliyey la nadiifiyey dooxii ahayd loosoo loosoo loosoo celishey magaalada way aasantay magaalada meesha laamiga wajeer iyo laamiga kale ay iska galaan maaragtay xaftarusiyo ilaa hal meter bakhaarada waa aspen dhiiqa aastay wixii baawur joogay iyo baawur kale iyo baalaan keenay baalo ayaan keenay aa ka shaqaynaysay oo ciidii meesha taal dhan qaadaysay oo qaadaysay badda iyo buuraha gudooda geynay- geynaya ilaa laamigii la yaqiin aan soo saar hal meter aa ciida laga qaaday laamiga saasuu dheer aan sifeenay dukaan walba wuxuu ku soo baxay kamaa kaan siduu ahaan jiray waa u nadiifinay ilaah ugu dhawaan alxamdulilah rabbilcaalamiin waanoo qabsoontay marka i- in badan kale oo maanta oon ilowsanayn waa jira laakiin inta hadda oo aniga ii taargetka ahaa waa tahay waa intaan sheego waa En, injineer ma noo sheegi kartaa en, dhismayaal caan ah ama mashaariic aad adigu injineer ka ahayd oo aad dhistay oo aad nala wadaagi karto marka laga soo tago kuwii hadda aad tilmaamaysa marxaba way jiraan mashaariicdu way fara badan yihiin laakiin si bay u kala tay weeyihiin haddii aad maqashay warta buulfulaay aad iyo aad buulfulaay Xilli dhow haddii ahayd.
xilli jilaal la gaaro waa la kala tegi jira magaaladaas waa garta waa la kala guuri jira qabada macnaha sababtan waxa waaye magaalo ganacsi le wax oola le waxay ahayd laakiin waxaa loo kala tegaya biila-aan waa garta
ceelasha laga cabo aaday u fogaayeen waa garta fuusada bi waxay ku imaaneen boqol marka u yartay toddobaatan kun hal fuusto toddobaatan kun oo shilin toddobaatan kun soomaali oo sho- shilin soomaali ah ama boqol kun ah ay ku imaanaysaa ay ku imaaneen fuusto waa garta dhulkana dhul kuleyl waaye waa garta aad u kuleyl waaye buulfulay Mhm.
marka alxamdulilaah ilaahan uu mahadinay xarakada ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku ilhaamiyey inay meesha warka qodo Mhm.
xilligii roobka waxaa mara go- boholo oo biyo weyn oo ilaa iyo burax ka hakataadka keenaya biyaha waa garta marka meeshii aa la tegey waa soo aragnay waa waxaa la isku fahmay in meeshan war laga dhigo Mhm.
meeshii waraa laga dhigo Mhm.
kanaal waxaan u sameyn aada u dheer oo dhismo ah Mhm.
buundada markii laga soo baxo ilaa kanaalkii oo oo gelinayo warta biyaha gelinayo aan soo dhisnay Mhm.
baritooyaa la saaray oo biyaha markay buuxsanta laga xiro markii oo biyaha yaraadaan loo furo Aa la- markay kabada- kabataana shalaalaa loo sameey meel biyaha usii baxaan oo duurka sii aadaan Mhm.
alxamdulilah warta eedeed ilaahay sida larob waa ka dhig waa nooga dhigay Mhm.
biyihii waa noo buuxsamay siduu u buuxsamay ilaa lacaan biyaha ma go-aan ilaa haddeertaan ma go-aan waa biyaha hadday yaraan ba biya imaanaya hadday yaraan biya imaan roobaa imaanaya ama deeraa imaanaya ama xaqaa imaanaya waxbaa imaanaya ama guuaa imaanaya waa garta alxamdulilah marka meesha way ka baxday baahidii biyo la'aan.
baahida biyo la-aanta way ka baxday magaalada dad aragto hadda dabaqyada laga dhisaayo say u weynaatay Mhm.
caadi maaha magaalo weynoo waasicay noqotay waa garta waa markaan hadda in jaamacadaha laga dhigo iskoolaad laga dhigo waxaa keenan umadiyaa ku soo badatay magaalada waa la soo degay Mhm.
magaalo ganacsi weyn ka socdana waa tahay oo xoolaha ah waa garta marka alxamdulilaah ilaah ugu mahadnaynaa ilaahay kusoo ilhaamiyey xarakada inay ummadaas wax u qabato Mhm.
aan ugu mahadnay subxaana wa tacaala warar kalaa jiro warar kalaa jiro oo la qodqoday iidana oo tuulooyinkaas taas ugu teedsanoo dhanba loo qoday Mhm.
alxamdulillah kulli waa loo intifaacayaa gedo ma laga sheekeen karo sagaal warodaa loo qoday sagaal warood aa loo qoday gedo gobolka gedo Mhm.
ummaddii markay biila-aan dhacdo ilaa waxay soo gaari jireen kuunya barow Mhm.
xoolihii geel oo geeda ka imaado meel hana imaan jirin gada ka yimaada geeda ka imaado waa garta meel hana imaan jirin daaq iyo biyo intay usoo raati jireen waa garta waa rafaali jira Ad- alxamdulilah ilaahay roobna waa sii waran biyo ugu jiro waa kaasaa Mhm.
ilahay wixii laga baryayay ilahay waa noo horgeliyey Mhm.
marka ilaahay aan u mahadnaynaa ummadan loo shaqaynaayo Een, inkastoo cudur raalli ka ahayn laakiin raxmaanka aa raalli nooga ah alxamdulilah ilah u mahadnaynaa waxa noo dhimanna ilahay noo dhammaystira insha allahu tacaala aamin waaya injineere maxaa aathaar ama raad ah oo waxqabad ah oo aad kaga soo tagteen magaalooyinkii laga soo baxay oo maanta fadligooda loo tiirin karaa een xarakada mujaahidiinta al-shabaab nacam Inay sabab u ahayd.
magaalooyinka maanta laga soo baxay kuwa hadda aniga aan isha ku fiiqaayo labadan degmo degmada marko ama degmada baraawo oo kale waa garta degmada marko waxay ahayd hadduu roob do way go'i jirtay magaalada roob hadduu do way go'i jirtay wax walba qaaliya noqon jiray roob hadduu do sababteedu waxa waaye magaalada way xirmeen meel laga soo gala ma lahayn haddana magaalo aan xirminay noqotay roob kastoo do-o magaalada waa la galaa ilaah looga mahadinaa waxaa ku hartay degmada baraawo degmada baraawo iyadana culeyskeed wuxuu ahaa tan marka oo kale maadaama iyo magaalooyin godoy ku jira labadaba godoy ka ji- ku jira biyaha meeshaas oo imaada taag waaye meeshuu biyaha ka imaada labada magaalaba tana iyadana sidoo kale waaye lamid waaye oo rooba duudoo bas waxa waaye nin walba waxaaga cesho waaye waxaaga cesho aa iska bixin Waa.
bakaar walba loorkii toban doolar la gadaa labaatan la dhihi jiray saasay dabeeceed ahayd alxamdulilah iyaduna wadooyinkii wax ugu soo gelaayeen ilaahay subxaana watacaala aa u furay waa loo hagaajiyey ilaa haddaa waa intif- ay intifaacaan sidii u intifa- intifaacaan oo Ilaah- oo- oo soogu talgalay marka ilaah waan mahadnaynaa intaas waa intaa waxyaala yaryar kaloo waxaa jira oo biyo isku soo fatahi jiray oo webi- ee, webigan Jub- oo shabeelle oo kale oo magaalooyinku baabi'in jiray wadooyinku baabi'in jiray rag baa ka shaqeeyo oy howshoodu tahay biyuhu markay soo galaan oy xad soo gaaraan meel baa loo furaa say ugu nafasaan ummaddii xilligaasna ma jirinoo waxa waaye lama taabanayaa dhici jirti mala yeelayaa dhici jirti car aa dhici jirta Hadda alxamdulilaah ilaahay fadligiisa xarakada shabaab mujaahidiin lajna iyo guddi iyo guddoon iyo nidaamay u samaystay webiga oo biyaha xaalkiisa la socdo waa laga ceyntaa wixii dhici jiray ilaah waa u mahadinaa subxaana watacaala Een, xarakada waxaa lagu dhaliilaa injineere inaysan diiradda saarin fulinta een, mashaariicda bulshada adiga ayaa ah injineerka inta badan mashaariicda xarakada goobjoogna u ahaa mashaariicdaasi fulintooda maxaad ka leedahay dhaliishaasi Een, fikirkaas horta qofkii qabo ama carabkiisa ka soo dhaco waxaan leeyahay ilaah oo cabso carabkaaga ilaah oo cabso subxaana wa tacaala sababtoo ah xarakada shabaab mujaahidiin maanta waxa waaye dayax waaye dayax dayax qof kasba arkaayo qof kasta dayax hadduu maanta ilaahay subxaan toban shan ka dhigo ku gaarsiiyo ood inaha kor u taagto oo wad arkaysaan cidna ma qarin karto sacba laguma dabooli karo waa tahay ninkii haq rabo waaye ilaa kii haq aan rabino baadil rabo iyo dulmi iyo daalinimo rabo warkiisa goona waaye waxaan leeyahay maanta waxqabadka xarakatu shabalmujaahidiin oo dhinaca walba leh waxaan u joognaa oo indhaha ku haynaa in alxamdulilah intii karaankooda ay qabteen waxa uu dhimana raxmaanka waxaan leenahay ilah u dhammaystira subxaana wa tacaala dadkan waxaa la rabaa haddayba hadlaayaan in ilaahay looga cabsado hadalka wax qabadka dhaa ujeedaan wax ilaahay subxaanata uu fuliye waay uu raalli ka noqdo waay xar shabaab mujaahidiin eeda maanta iskeed inay ka hesheen ma fulin karto dhaqaal kastoo haystan ma fulin karto ilaa ilaahay markuu subxaana watacaala ku hoga- ku hanuunsho oo ay markaasi wax qaban karaan oo ilaahay marxaba ka yidhaahdo waa ujeedaan ummaddii maanta dhinac walbaa laga kaalmeeyey waxaa la sameeyey beeraa la sameeyey dadkii beeraha yaqaano beeraha waa loo qaybshi warayso bu'aale warayso jubbooyinka warayso shabeellada hoose warayso shabeellada dhexe waraysta ummadda wax loo qabtay hal iyo laba ma ahan makhluuq ilaahay waaye hadda waxay taagantahay xarakada dhul beereed maa rabtaa oo aad tacbato haale lagaa helo waa garta haa le algaa hela haa dhul waa kan ma fahamti tacbo bii waa kan tacbo yaa degaan waa kana deg intaasi waxaa waaye ummaddii muslimiinta ah in la rabo in wax loo qabto aa ka tarjumaysa ama macnaheedu uu yahay wax loo qabto waana loo taagan yahay haween iyo maalina loo soo jeeda ummaddan see xabadda aad sheega- sheegaysid waa sax waa jirtaa oo maanta waxa lagugu difaacay naftaada lagu difaacaya waayo waan arki jirna beertaada aad tacbatay oo aadan aniga aa oo gaab ah beer aniga aan tacbaday inaan si dhuumo shoongaliyeeda kusoo qaatay gaartay xoolahayga aan tacbaday in iskarooga aan marka ka soo ijaarto oo habeenim aan beerteeda soo galo oon galiyadeeda soo xaday gaartay waa garta cunug yaraa qore haastaa yeelahay marka alxamdulilah maanta amniga maanta xarakada meelaha ay joogto wax baa maqalnaa wax wax baan lagu- aragnaa annaga waxaa lagu helay waa ku dhaqanka shareecada islaamka aa lagu helay taasaan lagu gaaray marka waana markhaati madoonto wax aniga iska dhexdhahay ma ahee makhluuq ilaahayaa ku nool meelahay xarakada joogto waa la waraysan karaa waa la weydiin karaa haa waa la waraysan nin walba meeshuu joogo inuu telefoona yaala maanta oo hatif oo maanta oo aan caadi ahayn oo meel walba la swici karo war hay noloshiina ka warma la soo dhaho war seewaa ka warra hala soo dhaho hala soo waraysto xarakada waxay hadda xooga saartay weliba inay ummadda ku kaalmayso inay shaqaystaan wax tacbadaan oo qofku asagu haa waxiisa beer maarabta maxaa falan kartaa ektar lama ektar makiinadana waa kana dhaqso shaqayso hadhow kirada makiinada iska bix marka wax kuu soo baxan intee laga helaa adduunka la raadsho marka maanta waxaan aniga aan sheegaayo itus itaabsiyo waaye maana ishsheegsheeg baa sheegsheeg maha marka alxamdulilaah meesha ay u joogto iyo meel kale yaran leeyahay insha allah ragga mujaahidiinta ah mas-uuliyiinta mujaahidiinta ah meesha hadda u joogto imail ka dhan insha allahu tacaala codowgiina cama aan eleey uswacan ka barin inuu ka dhigo oo idiin arkinbo insha allahu tacaala ummadda muslimiinta meel walba joogto waxaan leeyahay hala shaqaysto waxa la tacbado dhul waa ladin haaya aad tacbataan biyo maanta alxamdulilah webiyada eh, badda kushuwaa waa ujeedaan oo wax ku- ku shaqaysta la- la la'yahay intaad babarya laheed aad tutuqsan laheedeen ama gaal aad daba joogi laheedeen waxaan idin leeyahay ha laga soo tago meelaha ay gaalada maanta oy maamulaan ama ay joogaan oo noloshiina cariiriga ku gashay ood kurfaadsantihiin ka soo taga dalkiina tacbada ya idinku hays ya idin war imaado wax tacbada xooggiina idinkaa iska leh maalkii tacbata idinkaa iska leh ammaankiina waa la sugaa intaad ka helaysin adduunka waxa waaye beesaa lagu joogaa si joorna wax la dhahayaa jirto ninkii jira adduunyada meelahaas jooga si joorna wax la dhaha jirto beesaa lagu joogaa war lacagaa ku ururtkeena lagu leeyahay haddii kale xabsiyaa tahay ilaah wadankaan wadankaaga waaye dad muslimiin aa ilaahay subxaana wa tacaala noo soo diray aa maanta gacanta nooga haayo wax aan u leexleexana meesha maba yaalo marka intaas ilaahay subxaana soo waafaji khayr la doon waa joogaan inta kalena waxaan leeyahay meel kastoo liga maqlayo dhegahooda warkii dhegtooda kusoo dhacayo maanta hala soo hijroodo hala imaado walaayaadka islaamiga waa tahay wax aad idinku ku dhalateen muslimiin dad tihiin aad ku dhalateen oo shalay markaad ladiin dhalay oo hallo hallo aadam ladiin dhahay war imaada soo ajiiba ilaahay kitaabkiisa kor loo haayaa meeshaan dhul mala dhagaa mana loo quuraayo
saas waa marka insha allahu tacaala waxaan waa leeyahay tahay waa hala tahay soo hogaansamo waa tahay injineere een mashaariicdu ma xilligii muqdisho ay mujaahidiintu joogeen iyo magaalooyinka kale ee ay mujaahidiintu markaa ka talinayeen miyay badnaayeen mise hadda oo la jooga ayay badan yihiin maadaama injineerkii mashaariicda gacanta ku haya aad tahay
Een, bismillaah hadda xaaladda aan joogno iyo waxaan horey usoo aragnay horey danaystayaal aan joogin wadankan danaystayaal waa tahay dad danahoodu umaaday wadankan saakaasaan gaala taliyaan hobadnaadane ayaa joogay aseendoynay leeyiin dadka xoog ayaa loogu fali jiray isbinjira manonto kaara wax la dhahayaa jiri jirtay macnaheedu yahay oo maxay tahay micnaheedu?
gaarigan riix hana taawan
waa gartay eehe waxaa dhacaysa dhiiqadaanaan raba inaan maro seexo soomaali waa ka dhagsan keli asaale wax la dhahay waa ka dhagsan soomaali keli asaale waxa waaye qofka waa la soo khasbaa dhiiqadaa la seexinaa korkiisa gaal talyaana caddaana ku soconaya oo kufri ah waa ku gudbaa waa tahay waxyaala badan kaloo aan soo koobi karnaa jiro oo hadda maanta hal ilamaan dhig waqtigii ugu dhammaanayo waxaasoo dhanba waa dhacdooyin lasoo maray oo markaas dadka muslimiinta ah lagu dulaysan jiray lagu rafaadsan jiray hadda alxamdulilaah ilaahay nuuruu noo soo saaray rij war imaada kaali wax daya indhihiina wax ku daya dhegihiina wax ku maqla waxa dhacaaya fiiriya waxa dhacaaya meeshan ka dhacaaya fiiriya gaalna waa la diloo hayaa ummadana waa loo gargaaroo hayaa dhulkana waa hora- hor- horumar lagu sameynaa intay la helaa saddexdaas shay gaal in la dilo oo la iska difaaco dharka laga difaaco ummadiin wax loo qabto horumarkooda lagu daa wax barashada yaa la- oo nooc walba laha la baranoo maanta jaamacadaa furan intaasoo jaamacada walaadka furan waa tahay ummad wax lagu baraayo waa tahay injineere een, owgaab dadka qaar waxay shakhsiyan kugu dhaliilaan in mashaariicda aad injineeriso ee aad fuliso qaarkood cillada ay ka soo noqdaan waxaa tusaale ahaan loo soo qaataa injineere een, sida masjidka ee kunyo barro ku yaalla oo kale oo arrin ka dhacday la tilmaamaa baa jirta oo ah in masjidku uu soo dumay iyadoo dad een, musalliina ay ku tukanayeen arrintaasi maxaad ka leedahay bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed ali slam horta maasha allah wax weyn waaye qofka bani aadanka kaamil ma ilaah kaamil ah qofka ceeb waa yeelan karaa laakiin waxay ku roon tahay qofka ceeb markuu yeeshta ceebta lagu sheego qof asoon ceeb laba lahayn ceeb loo soo xambaara sax maaha ilaa cabsigiisa maaha misaajidka kuunyabarow
ma jirtaa horta in- markaan dhisaayey een, horta intaada faahfaahinta u gelin ma jirtaa masaajidka dad tukanayay inuu ku soo dumay oo adiguna aad injineer ka ahayd ma jiro waaya noo faahfaahin Kow.
marka sida wax u jiraan ma jiro oo gobolkaama ka dhayn wax kale iska dhaaf misaajid ummadku dukunaa ku soo dume gobolka daa ma laga maqlin waa garta misaajidkan kuunyabarow misaajid cabirkiisu yahay soddon soddon iyo kow waaye Magaciisa?
misaajid quba masaajidka weyn ee quba jaamaca. Quba.
quba waa garta masjid quba xilli weliba oy xaaladda adag tahay ayaa la dhisay waa garta walaayadii iyo waa laisku tegey in masaajidkan la dhistaa la go'aansada waa garta alxamdulilaah masjidkii dhulkii aan soo wareejinay aasaaskii soddon soddon iyo kow ahaa Mhm.
bilindiyaalaa la gelshay waa garta tiirar ama canablida wadaa tiirar Mhm.
bulkeeti hal mitir hal mitir lasoo kacsho hal gabaati ah Mhm.
hal gabaati waa afar mitir Mhm.
dabeel waxaa timid oo ilaahay og yahay waa garta bulkeetii halka mitir ahaa ayaa dabaysh soo ordiday
marka marka dhismiyaa socda dhismiyaa socdo waa garta hal mitir bulkeeti maraayo haa makhluuq ilaahay waa noolyihin waa joogaya oo magaalada nala joogo Mhm.
hal mitir kow lama saddex afar shan fiilo Aha.
oo saan toban xab ah aa dabaysh soo riday waa garta intiyaa waxaa laga dhigay waxaan caadi ahayn ma fahamtada oo marka masaajidku weli si fiican looma dhisin oo dadku halka gabaata laga dhisi waa bulkeeti halka gabaat ama halka qayb oo afar mitir ah waa aad baan ku garta soddon mitir waaye sida soddon iyo kow mitir waaye Mhm.
halka qayb Mhm.
afar mitir oo laba tiir dhexdood ah Mhm.
bulkeetiga la saarayaa dhacay Mhm.
haddaa waa burbur maadada waa seexda le bulkeetiga waa garta daweel xoog lahaa jirtay alxamdulilah alcaalamiin waa seexda bulkeetiga Mhm.
marka intiyaa waxaa loo buunbuunay si aan caadahayn dhegheena ku soo dhacaayeen waa maqleen adigu dhowr jeer waa maqashay haa laakiin dhegta jaraq uma siinin Mhm.
shaqadii masaajidka ilaa aan ka dhammeeno ka tirtirno Mhm.
ilaa aan ka dhammeeno oo aan ka tirtirno maasha allah hadda masaajidku waa dhisan yahay masaajidka waa dhisan yahay Mhm.
masaajidada waaweyn magaaladu ka jir- ku jir- ka jir- eh, waaye Uu- ayuu ka mid yahay ayuu ka mid yahay Mhm.
alxamdulilah marka arrintaa waxba kama jiraan wax kama jira laakiin in la dhihi doono Mhm.
dadka waa la yaqaa mugtaada niman sun wax suxun wax u sheeg waa jiraan leh Waa.
erayga hadda aad dhaho qofaas si kale u tafsiilinayo Mhm.
waa jiraan mar walbay jiraan laakiin waxaan leenahay wab ilaah loo cabsado warka Mhm.
carabkan oo adiga aad- af- afkaa ma iskaga jiro ilaaha kugu rido ilaaha ku siiya carabkan waxaad ku sheegayso wax ilaah raalkaya ku sheeg Mhm.
ama aamus Mhm.
qul khayr owl yusmut maxaa kuu dhiibti maanta inaad meelaas la tagto war aan jirin iyo waxaan jirin qaala fiican marka waa jira waxaa Een, injineer marka qadiyadda laga soo tago masaajidka kunya Mhm.
adigu mashaariic badan baa een, injineer ka ahayd nacam Een, mashaariicda ma jiraan mashaariic aad fulisay oo markii ay dhammaadeen kadib gadaal ka xumaadeen dib loo rogay
maalan t- een, oo alaabta sha- farsamadii dhan xumaatay oo kale xumaatay ma hayno ilaa haddeerta ninkii hayn waa soo sheegi karaa waa garta waxaan qabtan waa kooban yihiin Mhm.
ma fahamtay waa garta marka alxamdulilaah ilaahay meesheen galnana daacadaan ku galnaa ilaahna nooguma ceebeeyo Mhm.
hoolahan aan ahayn anaga lacag kuma raadinayno ilaahan ugu dhowaanaynaa Mhm.
ilaahay ayaa loogu dhowaanayaa mahana meel annaga lacag ka abuur ama lacag ka suba annaga uma joogno meeshaan Mhm.
marka maba imaan kartaba haddii adan meesha lacag aad ka abuuraynin in wixii ay xumaadaan Mhm.
ilaa kadib meesha adduunka ku geysi ah waxaa laga laga yaabaa meesha kiish looga rabo nus inaad geliso Mhm.
sababtoo lacag baad qabtaan ka tacto meesha mugtahay Mhm.
ma jira alxamdulilah ilaah waa ka magangelna horena iguma soo dhicin Mhm.
aniga nin injineeraan ahay waxbarashadeena injineer oo waxa waaye oo jaamici ma ihi Mhm.
guryaha aniga aan dhisi waa la yaqaan bakaaro Mhm.
bakaaro guryaha aan dhisi waa la yaqaan xamar haa waa garta intaasoo guryaha xamar dhexeed ka dhisi waa garta markasti holwadaan ka dhisi waa beriyaan ka dhisi kaaraan xaliim heyti meeshii laaan ka soo dhisi waxaan ka soo dhisi meeshii kale oo maxaa la dhahaa oo wardhigley Mhm.
wardhigleyan ka soo dhisi waa garta nin taraabon loo dhaan guri usoo dhisi waa dhinta alla naxariistee Mhm.
ilaa gurigiis uu taagan yahay Mhm.
ma fahamti bariga dhexe bakhaaro la dhahayo maxamed abroon al dhaha nin oo abaasaad begeda ah waaye saddex ba dha- dabaqan oo soo dhisi Mhm.
ehe isla iyaga ciddaas le waa beri before bid una gadaasheed aan saddexda waxa ugu soo dhisi dabaqyo ha waa garta bakas hal guri waa saddex dabaq kana saddex dabaq waa aa u soo dhisi xaliim maxayd muxudiin macalin la dhahayo aan guri aa u soo dhisi oo villa ah waa garta makasti isla holwadaag waxaa ka soo dhis saddex guri cid oo oo heer heer heer macalin waxaa usu- gu- laba guri oo ugu soo dhisi kuwo kale oodan oo waa xilliga xilligaas waa xiliyadan oo qababacdaan jirta waayo xilliyadii dagaaladii sokay haa qababacdaan waay haa waa garta oo khatarta ahayd xaalad ay adkeed weliba mujaahidiinta ka hor haa xaalad ay adkeed waa garta makasti markaa xamaraa ku nooleed xamaran ku noolay haa markaan kasoo bixi xamaran ka shaqaa shaqaysan jiray makasti waa garta marka alxamdulilah maanta hal ilama aha ilaahay subxaana watacaala intii adduunya aan soo tacabi karna waan soo tacabnay ma fahamte marka waxa waaye si xun wax u sheeqna sixir waa ka daran yahay dhahan waa soomaalka garta waxaa roon qofku hadduu hadlaayo inuu ilaahay oo cabsado saacadaha iskor saaran yihiin mugta marka baaraka allah fiik Een, gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay injineere een, ma jiraan mashaariic waaray oo ilaa iyo haatan cillad aysan ka soo noqon oo ka mid ah mashaariicdii aad fulisay ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku wakiilatay bal hal iyo laba iyo saddex wax un nooga tilmaama alxamdulilah horta mashaariicda waa iska fara badan yihiin maalinta ilaa maanta kuwan oo kuu sheegay inay ilaal anugu intifaacayo oy nool yihiin xarakada hawaadiya iyo dirsatay iyo itmatay kuwoona hadda ay cusub yihiin kuwoona waa weyn oo mashaariicda sida warta buulfalaay oo kale iyo ay hadda taagan yihiin oo iskamaakaana yihiin weliba yaa hadda shaqadan anaan hayna hadda wadadan aan ka haynana alxamdulilah Mhm. waddada jilib iyo jilib iyo isku xirta ilaa iyo degmada baraawo iyadana shaqadeeda waa socotaa wax badan waa la qabta wax badan waa dhiman yihiin marka insha allahu tacaala ilaahayna waxaan ka baryaynaa inu ceebteena ceeb la asturo aamiin ilaahay waxaan ka baryaynaa ceebteena ceebaan leenahay baniaadan unahay mogtahay na ceeb walaahi ba ilaahayna u asturo aamiin marka ilaahan ka baryaynaa waayahay Een, kaasi wuxuu ahaa injineer xuseen xaaji cabdi xasan oo loo yaqaano injineer owgaab oo ka mid ah injineerada een, mujaahidiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u wakiilato fulinta mashaariicda horumarineed ee loo qabanaya bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga injineerka barnaamijka ayuu maanta marti inoogu ahaa wax badan baanu ka faa'iidaysanay intaa ayaanu ku hakinaynaa barnaamijkeennii andulus bodcasti oo injineer owgaab uu marti inoogu ahaa intaa mid lamida barnaamij caynkan oo kale aan ku kulmi doono insha allahu tacaala waxaanu idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وألبسنا ثياب الخزي فأيقنا مدى النقمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة وألبسنا ثياب الخزي فأيقنا مدى النقمة فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة